asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanaa oo aan ku lafagurnaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa hagbadda ama ayuutada kaalinta ay ka qaadato kobaca ganacsiga ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna waxaan igala qeybgeli doonaa qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada tani jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyaga oo ka warbixin doona ayuutada waxaa sidoo kale ay ka hadli doonaan doorka ama kaalinta hagbadda ama ayuutada ay ka qaadato korarka ganacsiga bismillaahi raxmaan iraxiim magaceydu waa siciida axmed cali ayuuto haddii la dhahaa ayuuto waa waxaa la dhahaa dadka oo ganacsiga ku jiro asafiic u fahmaya ganacsigaas oo ah dad badan oo iskaashadi oo rag iyo habeen ka mid ah oo ayuutadaas isku darsado lacag oo micnaha tiro cayuuban ahoo ama ha noqoto shil soomaali ama ha noqoto lacag oo fc ayuutadaas oo ah bilo isbuuclo yoomiyo ninkasta wixii oo micnaha markaas as awoodo ay isku darsan karaan dadkaas iskaashatada oo ganacsatada ah oo qof kastaba mar la siinayo qeyb ayuutada faa-iidada ay leedahay waxay tahay lacagta micnaha ayuutada lagu galaayo haddaa adigaba oo micnaha ay sana tahay hadday yoomiyo tahay hadday isbuuc tahay micnaha ayuuta ahaantaas hadii micnaha lacagta adig kaa bixaysa ama ayuuta bishii ku dhiibay ama yoomihii ku dhiibay ama isbuuc ku dhiibi lahayd haddaa aad meel dhiiga maagtid ma dhigi kartid haddaa dad oo ku kaashatidna waxay kuu noqonaya lacag kuusan oo micnaha ama sanad aad filinaysa ama bil aad filinaysa ama isbuuc a filinay ama yoomi a filinay oo micnaha sida ganacsigaada saasoo kale kor uu sii kubca ama waxyaala oo markaas oo dantaada aad adig u baahan tahay kusii dabiratid saasay micnaha faa-idadaas ay u qabtaa ganacsatada ma dhigi kartid micnaha yoomiya aruurna haddaa tiraa isbuuciyo kale lacag lagaa rabo meel ma dhigi kartid inta oo fiilinaysoo kalena ma kuu xaruunaysa adiga saddex sano afar sano meelaas ayuutada waxaan bilaabay markiin ganacsiga bilaabay ilaa saddex sano afar sano meelaas ayuutada markaan bilaabaayo aniga micnaha shaqaaan suuq iska aado anoo micnaha ganacsiga suuq iska bilaawday kabacdi aan naagihii iyo micnaha dadkii suuq isla jooganay ayuutaa la galay wax noocaasaan micnaha dad isku darsanaha arkay haddii idigu darsada maxaa faa-iido ay leedahaan dhahay waxaa faa-iido ay leedahay leedhahay micnaha lacagta aa wadato hadda shaqada kusoo gashay faa-iidada aa ka bilaabinaysid haddii ayuuta aad ku gashid waxay kuu noqonaya lacag kuusan ama sanad aa filinay ama bil filinay ama isbuuc micnaha si aad minkaas dadkaas ay ku tashtaan waxay kuu noqonaysaa lacag kuusan oo sida micnaha hadda lacagta aad wato ganacsiga aad ku bilaawday ay kuu sii kordhiso haddii waa hayna aad tiraho micnaha oo maalintaas waxaa soo shaqaystay ama ahenoo sanadkaas waxaa shaqaystay oo dhan micnaha adiga ma aruursan kartid maalintaas ayuutada ay kuu soo go-ayna waxaa filinaya lacag fiican oo sida oo qof oo micnaha oo oo hamiya ku yeeshanayo intaasaan filinah oo ganacsigay saasaan kusii waxaynaho saasay kor usii waxay micnaha saasaan kusii faa'iidaysanaa ayuuta waxaan ku jiraa mid bil ah iyo mid isbuuc ah midna sabdigiisa oo shilin soomaaliya la dhiibaa isbuuco midna bishi kaashaa la dhiibaa f c midda oo shilin soomaaliga oo sabdigii oo micnaha isbuuc waayo ka sabdi ka sabdi waxaa la qaataa ninkii micnaha nin kastaba intii micnaha is awoodo dad laba laba boqol isku darsanaya dad afar afar boqol nin kasta micnaha sidiis awoodo markaas ninkii si afarta boqol awoodi waayana lukaaf waxaa la dhahaa laga geliyaa ninkii lugta toosan qaada kan afar boqol ka galaa saasoo kale lacagtaasoo kale hadii laisku darsado toban qof toban iyo shan qof waxay tahay tiraas lagu dhufanaa marka lacag oo waxay kuu noqonaya xoogaa kuusan midda oo bishaneh konta doolar ninkii kagala karo waa kagalaa boqol doolar saasay micnaha ay kala tahay afartan saasaa loo kala hayaa wareegay soo maraya waa soo wareegayaa bilaa lagu dhufanaa taas toban qofood oo kale haddaad tihiin toban bilood hadday noqoto toban bilood oo micnaha oo konta doolarlaa lagu dhufanaa saasay noqonay haddii shan qofood la yahayna saasaa loo qeybinaa waxay noqotaa lagu qeybsanaa
marka tan kalena midda sabdiliga sabdiga iyada midda isbuuca iyadana waa dadka dadka tiradiisa le waa micnaa intii sabdiga soconaya intaasoo qof le micnaha ka sabdi ka sabdi la qaadaa sabdiga la qaado qofa hor laga siinaa kabacdina ee micnaha een sabdigaas intii oo micnaha u qofoo qaata le iyadana tiri ahaan sile la raacaa
waxaa sheegtay lughaaf lughaaf maxaa laga wadaa
lughaaf waxaa la dhahaa ayuutada markii micnaha afar boqol aa adiga galay ana afar boqol aan ka galaa qof micnaha afarta boqol awoodi karnaa jiro ee qofkaas sabdi oo toosan oo qaadanaa adiga afarta boqol markaa aad dhiibi karto oo ana aan dhiibi karo qof aan dhiibi karnaa jiro qofkaasoo kale waxaa loo raadinaa qof asna oo micnaha oo sidiisoo kale oo oo afartaas boqol awoodin waa la saaraa hal qof aa laga soo qabana marka La- ee, waxaa laga dhigaa hal qof ee, micnaha qeybtii afarta boqol aheed oo adiga aad qaado laheyd ee iyo kan labadooda kala goosanayin adigana afartaadii boqol oo toosan micnaha waxay kuu keentay aa ku qaadanay iyo kan afartooda boqol micnaha waxay u keentay ku qaadanay laba qofood aa ismaar la saaraa waxay noqonayin hal qof aa laga soo dhigaa micnaha qof lama dhahe micnaha lug aa la dhahaa ayuuta markii lagu jurana saasaa micnaha dadka ayuutada yaqaan saasay dhahaan
gabadha u dhig Een, waxaa sheegtay hadda dhowr ayuutin oo ku jirta maxaa maxaa ka faa'iiday ayuutadas waxyaalo badan aan ka faa'iido lacagtaada micnaha markii oo ayuutadii horo markii kusoo oy qaadanaysa intii eheedoo kale markii ayuutada labaad ay kusoo go-doo kale micnaha tirada lacagta ay ku eheedoo kale waa kordhamay intii micnaha xoolahood gada laheedoo kale waa kuusii kordhamay micnaha faa'iidooyin badan aan ku qabnaa ayuutada Ah.
Okay, markii lacala ay kuu soo dhacday ka waran qofku markii usoo dhacday muxuu dareema waxaa dareemaya qof micnaha markaas jeebkiisa lacag soo gashay iyo qof markaas jeebkiisa oo micnaha intii ood haysatay adi jeebkaada aa ka warrama waa is ogtahay maho haddana intii kusoo gasho waa ogaa kartaa marka farqi weyn aa udhexeeya waa adiga intaa kaydsan leed waxaa waye qof kale kuusii kaydin aan kuusii hayna qof kale kusii kaydina micnaha aad ma keedsan kartid waxaan ku weydiinaa ee, dabcan dad iskaashato markay yihiin qof aa yani hogaan oo ah oo dadka ayuutada u haayo lacagaha u kala diro saas waa qofkaas ee, maxaa dhahdaa yani maxaa utaqaaniin sidees qofkaas ugu soo xushaa oo yani qofkaas micnaha qof oo ayuutadaas qaban kara oo micnaha dadkaas oo dadka ayuutada markii loo haayo de waa dhibadan yihiin dadaa lacagta dhiibayn dadaa micnaha ah in la hormariyo rabo dadaa markay qaataan haddana ah, lacagta oo iyaka la siiyo aan lacagtii dadka ay kula haayeen ay- inay dhiibaan ah, haddana ogoleen micnaha qof oo ayuutadaas qaban karo oo micnaha oo xooga saari karo oo dadkaas u tali karo aa qaban karo inta badan ayuutayda Een, waxayna u badan yihiin inay qabtaan dadka oo habeenka ah dad oo waxaa jira oo micnaha ayuutooyinkaas haayo oo dadkaas micnaha xooga saaro oo ka aruuriya ama yoomi ha noqoto ama bil ha noqoto ama isbuuc ha noqoto ama sanadka sidii hore kugu soo sheegay qof micnaha qof oo shaqadaas kasoo bixi kara lee qaban kara dadkan way dhib badan yihiinoo qof micnaha oo fiican waa jira oo aamini kara qof la aamini karo oo micnaha dadkaas lacagta u qeybi karo sida laba ruux oo isaarnoo kale oo hal qof laga soo qabtay sida micnaha qof kasta wixiisa dan tiradiisa dad waxaa jira buugaa lagu qoraa oo micnaha qof kastaba qeybtiis kasoo galay booskiisoo ka fiirsanaa si qof micnaha hogaankaas dad oo micnaha oo saas qof dadkaas uu qeybi karo oo fiicana micnaha inta badan qabto qof aan waxba qaban karno mas-uuladiisa qaadan karna ma loo dhigiyo inta badan okay ma dhacdaa marka ayuutada in laisku fahmi waayo marmarka qaar ee, tiradii dadka ayadoo aysan wada qaadan inay burburto
ma dhacda laakiin waxaa dhacda micnaha dad oo oo waxaa jira oo ayuutada mar inay soo galo ama lacagtiisa qaata ama lacagtii iday u dhiman tahay dhahaayo ma awoodi amba iska baxaayo oo oo meel kale iskaga daraysanaa qofkaasoo kale meeshii micnaha is ugu tagay hakad laga gelinaa tirada intii soo marayaa loo xisaabaa ama lacagtiisiyaa laga jaranaa hadday u dambaystina micnaha oo ayuutada wiil as qaadanin intii u taaliyo horeyaa laga jaranaa haddii as qaatin micnaha xisaab oo is qaati waayo waa laga jaraa laba jaro waa lagu leh
Aa, gartay. marka door noocee ah ayay yani ayuutada ka qaadataa ganacsiga inuu hormaro micnaha qofka dhaqaalihiisa wixii jeebkiisa ku jira islamarkaas saa og markii ayuutada soo go-dana waa lacag u horumartay oo oo markaas u xisaabtami kara sanadkii oo kale ninkii micnaha oo oo ku jiro ayuuta oo bisha boqol doolar ah kun iyo laba boqol oo doolar camala soo gelay toban qof haddii laga soo qaado ama toban iyo laba qofood haddii oo micnaha oo oo laga soo qaado iyadana ee bil laga soo qaadana saasoo kale ay noqonay micnaha inkastoo wixii lagu xisaabtami waayo oo micnaha dadkaas ay ganacsiga ay isku darsadaan
marka ayuutadii lacagtii uu soo qaata hal mar jumlo ganacsiga ku furan amba ganacsigaada ku fulle ama isla markaas micnaha wax wada muhiim oo adi oo- ood ku fikirayso maskaxdaada ku haysta kusii qabsanay ama yahana ganacsigaada kusii kordhisanay saas oo ma dhacdo marka qof oo intuu si fiican ugu faa'iido ama ka taajiro ama ganacsiga weyn ka furtay ayuutada ma jirtaa waxaad jiri kartaa berigo kale hadda adi kun doolar hadda meel aad jeebkaada ku haysta mala mogtahay haddii ayuutaas aad gashido kun doolar laguu shubana waa qof oo micnaha magaalada ama helo dukaan karoo kalo micnaha haddii oo ganacsi oo oo qof oo micnaha dhaqaalaas kusiibka kiciyo kale adaa heli kartid haddii ganacsi yar oo tahaysato oo kusii darsan kartid waxyaalo oo micnaha kun doolar hadda bir xoogaa lacag culus waa mogtahay oo wax kusii qabsan kartid kunkaa haddaa lagu sii tiyada kale haddaa ku gaarso ilaahay caafimaad iyo cumri kusiiyana micnaha haddana haddana laba kun ay kuusii noqonay oo ku gaartid marka waana lacag cayumano iska aruurinaysa bisha ama sanadka wixii oo micnaha oo markaas oo ku qaadatay lacagtaas oo lagu siiyey saasay dhaqaalaha kusii kobcaan yihiin hadda idinka keliya ra- dumar maatiyiin mise ragaa idinkugu jira marna raggaa nagu darsaama marna dumar aan nahay laakiin inta badan een, ragga naftirkiisa kama marna waa waa ku darsaama ragga dad oo ganacsiga ee, dumarka liis umaha mogtahay rag iyo dumar ganacsiga ka dhexeeya waaye dadkii isfahmi karo micnaha markaas ayuutada isu qaban karo aa isku darsanayaan ayuutada markii hore waxaa la aaminsanaan jiray in naaha guri joogo guri joogyaha oo micnaha ay biil kale ka aruursadaan oo wax yaro lacag cayuuman ay isku darsadaan oo la dhihi jiray ee, micnaha ayuutaanku gala gista biilka iga soo hirta haddana ayuutada waxay marooysaa heer micnaha ganacsiga ay kor usii kubciso oo rag iyo dumarba ay kala herin oo qaar waxaa arkaya xataa dukaamanka waaweyn oo nimanka ganacsiga haayo oo waxaas iyo dadka ganacsiga oo dhan baa u badanba ayuuta inay wada galaan ganacsato ayuuta aan ku jirin baa yartaan ilahay waa la isla fahmi haa wax lisaa fahmi waa xitaa dadka waaweyn waa ku jiraan waa ku jiri karaan haa sax waa ayuutadan waxay iga caawisay een, micnaha maalintaan suuqa galaya lacagtayda xoogaa lacag yar oo iska xisaabanay ahayd een, haddii aan aruursado oo micnaha maalintaas faa'iidada anaka isbuuc micnaha sabti ka sabti la shaqaysanaa iyo maalmaha kale oo micnaha gaadleyda xoolaha ay suuqa ku wartaan oo iyadana shaqadeeda iska liciibsan tahay micnaha bishaas iyo sanadkaas waxaan ku xisaabtami karo oo ayuuta hadday sabtiga iga soo galaan aan ku tiirsado lacagtayda waa lacag hore usii usii kacday xaafadda ayaan tabakaaya ku gataa ee, tabakaayadaas xaafadda aan ku gato ee, ayuuta ee, marar qaar waan galaa ayuutadaas markaan soo qaato ee, dukaanka raashinka aan kasoo qaato ayaan deyn iskaga bixiya aan deyn kusoo qaataa ayuutadaas micnaha markay iisoo go-do aan deyntii oo dukaanka leega lahaay aan iskaga gudaa kadibaan kanna aan guriga kaystahaan caddeeyaa marmarne ee, anuu wax walba liigu lehna ayuutada iisoo go-da kadibaan aan waxeeyaa wax kale aan kusii qabtaa dukaanka aan kusii ballaarsadaa asalaamu calaykum magacaygu waa maryan xasan waxaan ahay ganacsato shaqada aan ka shaqeeyana waxaa waaye miis yaraas ahay asalka yar aan ku bilaabay haddana ayuuto iskaashato wax la dhahaa ayaan ku jirnaa waana ayuuto lacagaha markay soo xaroodaan ayaan kusoo adeeganaa ayaan wax ku qabsanaa dukaanka iyo adeeg ugu kaystaa oo ku shaqaystaa maasha allah ayuuto waxaa la dhahaa dad iskaashaday oo badan oo wax aruursado kadib qof la siiyo qofkii wax ku qabsado hal qofaa xareeya oo guddu ah ayu- ayuu leeyahay oo xareeya lacagta qofkaas marka isbuuca loo xareynaa ama bilaa loo xareynaa kadibaa la siinaa kadib haddana qof kalaa la siinaa saasaa loogu shaqaystaa
qofka guddiga ah ee sidee lagu soo xushaa oo lagu aaminaa isaga
qof lasoo xushtay oo la aaminay waa sidee lagu aaminaa
inuu lacagtaas aruuriyo qofkaas guddiga adeega waa uun dadkaasaa doortay ade dadkaas iskaashaday labaatan qof ama soddon qof ama toban shan qof dadkaasaa soo xushtay inay qoftaas u aruuriso oo iikana lacagihii sida ay ku dhiibaan
ayuutada imisay u qaybsantaa isbuuc bil sanad saasay u qaybsantaa
hadda noocaa ku jirta maxaa ana noocaan ku jiro isbuuc waa
waxaa sheegtay ayuutada inay faa'iido leedahay Ah.
ayuutada maxay tahay faa'iido leedahay faa'iidada ay leedahay waxaa waaye lacag adiga gurigaada aan ku xariisan karin ayaa kuu xaroonaysa markaas kadib aa wax kusoo qabsanay faa'iido weyn ay kuu tahay lacagtaas keligaa meel u dhigi kartid miya maya waa iska cunaab oo ku laabana laakiin hadda qof guddi oo haya lacagtaas oo luu xaraynayo ma cuni kartid waa wax lagaa rabo
door noocee ah ama kaalin noocee ah ay ayuutada ka qaadataa ee, ganacsiga inuu horumar sameeyo ama ka wac ku samee
walaahi horumar weyn ayaa laga gaaraa qofka asoon waxaysanin ay wadadaas adoo galo oo adiga isbuuc oo saxariista horeyaa laga siinaa qofkii shaqa abuura la sameeyaa isla markii qofkaas shaqa ma haynin shaqa abuura loo sameynaa lacagtii hore laga siinaa shaqadiis abuurku sameynaa kadib oo asaaba maasha allah noqonaa lacagtii bixinaa
marka qofkaas waxay ka caawinaya dhaqaalihii uu meesha ka helay ganacsin uu ku abuurto haa
waa gartay Eh, adiga ayuutada ayaa kugu dhiirigeliyey
gabar dariskay ay u dhiirigelisay anoo wax shaqo haynin ayay tiri walaalay meeshaan kista ilmaha biilka wax ka jajare oo ku aruurta kadib shaqo abuur ku samayso sidaas ayay u dhiirigelisay kadib sidii aan sameeyey hadii hadda kabataa ii furan maasha allah
Eh, tan iyo markaa ayuutada ay bilaabeysay ka waran isbedelka maxaa samaysay
haa isbedel oo dhaca ganacsiga adiga maasha allah faa-iido weyn ayaan ka helay gabadhaas ayaan igu dhiirigelisay waana mahadsan tahay
waayahay barnaamijka sidoo kale waxaa nagala qaybgalayaa eh, sheekh cabdicasiis sheekh maxamed barrow oo ka mid ah culimada ku nool jowhar sheekh cabdicasiis kusoo dhawow eh, idaacadda isnaaye En, ayuutada ama hagbadda waxaa loo yaqaano maxay ka qabtaa diinteena islaamka ee, ragga ama haweenka isku darsadaan maalan gabdhahani maalan waxa waaye gabdha dhaqaale ayagu u gaarleh ma ahin xaasas ay leeyihin nimanaa qabo nimankaas biilkoodii ayay ka soo qaadayeen marka ninka biilkii ciddii uu ugu talagalay toban kun ayay kasoo jareen ama labaatan ayay kasoo jarayeen ninkiina ma oga oo raali kama ahin idanna ma siinin way ka soo jaraayaan waxay geynaheen marka muxuu ahaa ayuutadii ku dirsanayeen taas marka xaara inay noqonaysa aya bataatan bataas khilaaf la'aan haddii ninka xoolihiisii idan ay u qabin ee khilaaf la'aan waxa waaye ayada waa xaaram taas laakiin ayuutada daati ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal miya mase xaaran hadaa la yidhaahdo waa xalaal daati ahaanteeda muuqaal ahaanteeda xalaal waa laakiin shilinka la bixinaya la fiiriya marka waa gartay soomaya marka shilinka la bixinayo haddii uu yahay shilin macnaa ninka laga soo xasdi oo xoolihiisii laga soo qaadi asina macnaha war u haynin taas xaaraam ay noqonaysa waa tii haweenka macnaha macnaha ku socotay marka sidaas ayuutada mar xaalaal ay u noqonaysaa mar xaaraan ay u noqonaysaa marka marna naagahay bataatan xaaraan ay ku tahaybo bigayri idni zawjiha ay wixii ay bixisay ninkan idin la-aantiisa wixii ay bixisay bataatan ida xaaraan ay ku noqonaysaa haddii xool ugaar ay yihiin xool ay ugaar ay leedahay ganacsi ay ku jirto oo nin waxba uu ku leen taas laa ba'sa dhibaato male
guud ahaan intaas aynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay ayuutada kaalinta ay ka qaadato kobaca dhaqaalaha waxaana igala qaybgelayay qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada jowhar intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.